إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah waxa ay ku dileen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay barakicin ku hayaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafado ka mid a magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa beeniyey hadalkii wasiirka amniga ee dowladda federaalka ee ahaa inay xeelo dagaal uga soo baxeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay gaari ciidan oo ay saaraayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ku rogmaday qaybo ka mid a gobolka hiiraan beesha dabare ee degta gobolka jubbada dhexe ayaa boqolaal neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha hore ee dagaalka dowladda iiraan ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay laba markab oo tahriibinayay shidaalka dalkaas
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shan iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan saddex iyo labaatanka bisha afaraad laba kun labaatan iyo shan ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka qarax la beegsaday bar kontarool oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin xaafadda caymiska degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray askarta dowladda federaalka ah ee qaraxa lagu beegsaday inta uu leeg yahay askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah waxa ay ku dileen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmadaas ciidamada ayaa waxa ay si bareer ah xabad ugu fureen wiilka dhallinyarada ah oo lagu magacaabo aadan xusein taas oo sababtay inuu isla goobta ku geeriyoodo qaar ka mid ah ehelada wiilka la dilay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen
gurigiisa asagoo raashin keensadayaa la baxshay waxaa baxshay askar dhahaysa waxaanana askar dadka baarayso markii baaritaanka ay suubinayeen kadib ay cunuga gurigiis ka baxsheenna baasay fureen baaskay fureen cunuga waxa waaga dhacay halboolaha dhinaca bidixdaha xabadii way ka baxday sidii loo calaanjahay kadib way qaadeen meydkii digfeeray geeyeen inaan raacno waa diideen ahalkii xataa ina u raaca waa diideen si halkaasay noo geeyeen wiilkayna cadaaladaan u baahannahay indhahay naga rideen
wiil meesha maraajidka maraayireen nala qabo nala qabo digfeer digfeeray geeyeen halkaa looga daba tegay sideeda bannaana cadaaladaa loo baahan yahay waa la baaraa wax ha laga baaraa ayagaa dilay waa u jeedaan dilalka ka dhaca degmooyinka muqdisho oo ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ayaa marba marka ka dambaysa sii kordhaya iyadoo madaxda dowladda federaalka ay indhaha ka daawanayaan falalka guracan ee la xidhiira dhaca iyo dilalka ay ciidamadooda kula kacayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay barakicin ku hayaan qaar ka mid a bulshada ku dhaqan xaafado ka mid a magaalada muqdisho faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macal cabdiweli
dadkan oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa tilmaamay inayhan jabaadyo kala duwan kala kulmayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxa ay sidoo kale ka dhawaajiyeen in muddo toddoba bilood oo xiriir ah ay hanjabaadyo kala kulmayaan shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka iyo xafiiska maamulka gobolka banaadir iyagoo sii hadlaya ayaa waxa ay tibaaxeen in warqad dhulkooda si xoog ah looga qaadanayo uga imaatay dhanka saldhigyada madiina iyo garisbaaley islamarkaana lagu wargeliyey in ay muddo toddoba maalmood uga baxaan guryahooda waxay ku saabsantahay xabashadeenna muddo ilaa iyo toddoba bilood ah ayaa maalin kasta naloo soo sheegayaa qolona daba taagan oo inayna barakiciyaan rabo oo dawladdana ku jira qaab famil ahna hoose oo qoys ah waxaan rabnaa in dadka iyaga ah nala ka qabto annaga ma nihin cidna ma dulminayno annagaa nala dulminaya ana qofka maalii sheeg warqadaana lagu keeni toddoba maali uu guuraa lagu yii Hay, intay ku socotaa marka marka hore annaka waxaan nahay dad meeshaan soddon iyo lix sannadood soddon iyo shan sannadood iyo toddoba bilood deggan aadna ogaataan cidda soo qorta waraaqadaas la sheegaaya iyo meeshay ka timid iyo ninkii soo saxadda waxaa la sheegay in wasiir uu sixiyaan noola sheegay nin wasiir uu ku sixin yahay ma naqaana wasiirka wuxuu yahay noolama sheegin nimanka taleefon noola dira waxay yidhahan wasiir baa sixii caan oo la yaqaano ayay yidhaahdeen dowladda federaalk ayaa ku caanbaxday barakacinta iyo boobka dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoona saacadihii lasoo dhaafay warbaahinada ka howlgala magaalada muqdisho ay soo tabinayeen dad badan oo xoog looga barakiciyey guryahooda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa beeniyey hadalkii wasiirka amniga dowladda federaalka ee ahaa inay xeelo dagaal uga soo baxeen degmada aadanyabaal ee gobolka shabeellada dhexe sakariya cumar ayaa ka warramaya cabdilatiif sanyare oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ah ayaa isagoo ka jawaabayay dafiraaddii wasiirka amniga ee dowladda federaalka ah cabdulaahi fartaag ku beeniyey jabkii ku gaaray aadan yabaal waxa uu sheegay in wax xeelo dagaal ah aysan dowladda federaalka uga soo bixin halkaas waxa uu xusay in qolada dowladda federaalka sheeganaysa aysan marnaba xeelo dagaal meel uga bixi karin wasiirkane uu doonayo inuu ku ciyaaro caqliga dadka aadayabaal leh looga adkaaday ciidankooda maya loolama bixin xeelo dagaal sideedaba dowladi xeelo dagaal argixisa meel ogama baxdo jabhad meel looma banneeyo xeelo dagaal waxaa isu isticmaalaa waa laba dowladood iska soo horjeeda oo wasiirku waa uu yaqaanaaya dee xukuumaddu difaacaya annagana shacab buu noo qabay annagu shacab maahin xeelo dagaal jabhadi ma leh jabhad waxay leedahay in layska dhacsho marka waxaas wax dal looga baxa ma aha xeelo dagaala loogama bixin dowladda waa looga adkaaday laakiin waxaa adayga looga adkaaday ma aha in laga ciidan bareeyo laba ka saddex jeer dowladdaa ciidan badnayd laakiin xogtii ciidanka qarankaa gudubtay ciidanka laftiisaa mobile smartphone wata laftoodaa la dhex rooray habac dowladda ka jira dhexdeeda ayay ku dhacday in la qabsado aadan yabaan istaraatiijiyad dowladeedna loogama bixin habacsanaan iyo kalsooni xumo ku abuurantay ciidanka iyo dhexgal ciidanka la dhex qaaday oo dadaan ciidanka istaahilin lagu dhex daray ayaa keentay in aadan yabaan la qabsado nidaamkan hadda dowladdu ay isku dhex mileen waa lagu soo fashilmaya haddaan laga istaagin mar uu soo hadal qaaday jabkii xoogganaa ee ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii coos weyne ayuu sanyare sheegay in dowladda federaalka looga baahnaa inay jawaab sax ah ka bixiso arrintaas balse aysan dhicin dowladda uu hogaamiye xasan shiikhna ay tahay mid aan lahayn wax isla xisaabtan ah boqolkiiba boqol baan qabaa wix coos weyne ka dhacay waxay ahayn wax disaastar ah oo dowladu inay jawaab sax ay ka bixiso ay ahayd aan laga rabixin sababtaa dad badan baa ku dhintay hub badan oo dowladdu leedaha lagu qaatay waxaana iska lahaa dee ama ama hoggaan ciidan ha noqdo ama wasaaradda ha noqdo ama madaxda qaranka ha noqotay cid unbaa iska lahayd eedeeda marka waana wax wakti hore dhacayna waa ahayn aan lala xisaabta laga xisaabtamin waxaadna moodaa dowladdani isla xisaabtan badan maba lehba waana cadiifadu waxay ka shaqeeyaan maba ka shaqeeyaan istaraatiijiyad qaran iyo mid ciidan toonna dowladda federaalka ayaa dadaallo ballaaran ku bixinaysa qarinta xaqiiqooyinka dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dadaallo badan ooy arrintaasi ku bixisay ay noqdeen kuwo ay ku hungowday kadib markii fashilka ka haysta xagga dagaalka ay qireen mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin iyada taabacsan khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay gaari ciidan oo ay saaraayeen ciidamada dowladda federaalka kaasoo ku rogmaday qaybo ka mida gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo watay gaari ciidamada lagu daabulo islamarkaana askar badan ay saarnaayeen ayaa waxay deegaanka caligeney ee gobolka hiiraan ku jireen dad shacab ah kuwaasoo u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac halka askartii saarneed gaarigana uu soo gaaray khasaaro culus askariga gaariga wadaha ka ahaa ee ka tirsan dowladda federaalka ayaa gaariga si xowli ah u waday wuxuuna deegaanka gudaha u galay isagoo xawaaro sare ku socda halkaasi oo uu ku dilay laba wiil oo shacab ah oo dhex taagnaa deegaanka saddex kalena ku dhaawacay sidoo kale wuxuu jiray laba dukan oo ah kuwii ganacsiga ee ku yiilay deegaanka
meesha horta shil baabuura ka dhacay gaariga shilka galay waxaa iska lahay dowladda gaariga asigoo si xowliya ku socda uu soo dhex galay magaalada meeshu oo xowliga kusoo galana isgoyskii dadku deganaayo oo dhismuhu ku dhisnaana wahay wadda laabato oo wuxuu damcay inuu ku celiyo darawalku waa tahay asigoo asigoo markaasi xuduudda ka baxsan gaariga u socday waddadiibuu damcay inuu ku celiyo inuu wadadaa ku celiyaa waa u suurageli waayey darawalkii gaariga waday waxuu ku dhacay dad meel maharad ah oo dukaamana oo laba dukaana fafadhiyey oo qaarna taairka mariyey labadii dukaana waa burburiyey oo kudul gadoobey soddon iyo laba qofood ayaa waxaa ka dhaawacantay ciidanka gaarigu siday midna waa dhintay laba qofood oo dhulka muxuu ahay dadka deegaanka aheedoo laba wiil oo yar yar aheedoo shan iyo toban sano camal jirta hana waa ku dhimatay oo taayirka u mariyey labadoodina waa kudul furiyey dad saddex qofood oo deegaanka hana waa ku dhaawacay m c ed aan daawo badan lahayn meesha ku yiila ayaa dadkii dhaawacii ku howlan hadda qaar berima iska horsaahayna waa lasoo qaado laba nina dhanka kale markii ay falkaasi ku kaceen ciidanka dowladda federaalka waxa iyana la rogmaday garigii halkaasi ayaana waxaa uga dhintay saddex askari afartan kalena waa ay ku dhaawacmeen kuwaasoo qaarkood dhaawacyadoodu culus yihiin soddon iyo laba nin wa a halka gaarigaay saaraan gaari gaari b g oo weyn wa cabdibala maahin aniga dhinaca xamar xisoo naga soo galo dhinaca kore naga soo galo koonfurta dhinaca muqdisho laakiin weli lama xiriirin meesha kasoo dhacday dhaawacyadu wallahi soddon iyo labada nin qaarna dhaawacoodu waa fudud yahay qaarna aada u liidaa qaaraa dhabarku kala go-ay qaada qaara labada bowda jabtay qaaraa maskaxdu qaybta kore qayb ka fogday dhaawacyo aada u liito waay laakiin qaar laba nin camal oo dhibrabeel aad gaariga qaadan malayn saddex qofood wa labo maya xilligaas waa xiraan dukaamo kiyo lama dhex fadhin laakiin dadaa kuraas wejigoodaa fadhiyey oo ciyaal u badnaa intii kale waa ka gudbay labadan wiilow dardaray marka dukaamada hantidia ku baabacday maahan hadda qofna kuma dhex dilin laba wiiloo shan toban sano jirtay ahaan oo labada dukaan meesha u dhexaysa taagneed saddex wiil ay ahaan midna waa dhaawacyo waa jabay labadaana gaarigaaba cagta mariyey qalqal xoogan ayaa maalmahan laga dareemayay ciidamada dowladda federaalka kadib markii ay ku jabeen furimaha dagaalka kaasi oo saameyn ku yeeshay ciidamada dowladda federaalka iyagoo markii ay waddooyinka marayaan gawaarida ku wada xawaaro sare iyagoo ka baqaya in lala beegsado weeraro qaraxyo ah iyo kuwa jidgallo ah oo uga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab beesha dabare ee degta gobolka jubbada dhexe ayaa boqolaal neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha hore ee dagaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar munaasabad ka dhacday magaalada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe ayay beesha dabare oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed waxay xoolo badan oo ariga ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka odayaasha kasoo jeeda beesha dabare ee degta gobolka jubbada dhexe ayaa soo ururiyay laba boqol oo neef oo ari ah kuwaasoo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa isxilqaanay xoola mujaahidiintaan u raadinay reerka beesha waa ugu soo qaadnay meel badanay degtaa beesha dabare waxay degtaa shabeelladay degtaa baayay degtaa jubbooyinkaay degtaa meelo badan ay degtaa alxamdulilaahi walaalahaas oo ribaadka ku jira oo duurka waxaa kanaacada iyo wax kasta habeenkii ay ay dhex baryahayaan yaan xoolahan u keennay marka bilaahi towfiiq waxaanu ku wareejinay ugaaskeenni cali cusmaan dacar yaan ku wareejinay wabilaahi towfiiq ugaas cali cusmaan dacar oo ah ugaaska beesha dabare ee gobolka jubbada dhexe ayaana badoonada kala wareegay deeqdan ariga waxa uu dhankiisa tilmaamay inuu ku simi doono maamulka islaamiga ee gobolka jubbada dhexe si iyaguna dhankooda u gaarsiiyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi lama boqoloo neef erang agyang oo dabara yeeran iyo dirmadoow gaar ahaan dadka sadega jubbada dhexe degmada bu'aale la wareegi lamadii boqol nabadoona isin sheentan isin kala wareegi haa ilaahay indiin maasig wareegisaa waaliga gobolka jubbada dhexe shaali darwiish lan oo meelarkari isunkureerna kisimaakas agi waaliga meesay kala wareegta lama boqoloo riyaad oo eran agta oo meelarkari isunkureer dabar sheeniyeeran idirmadow sheenti ilaahay idinkaas shakhsiyaad oo ilaahay dartaas imbeesidan u soo wafaan iyo meelarkari isluwiini iyo kibir ama halsiinka aragan agun oo insheenan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay waxaa si dardar leh uga socday wilaayaadka islaamiga xool wareejinay samaynayaan qabaa'ilka soomaaliyeed kuwaasoo ay ku garab istaagayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha hore ee dagaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda iiraan ayaa ku dhawaaqday shalay talaadadii inay gacanta ku dhigtay laba markab oo si qarsoodi ah shidaalka dalkaas ugu tahriibinayay waddamo kale oo ka tirsan caalamka sida ay sheegtay warbaahinta iiraan wakaaladda wararka ee faris news agency ayaa ku warantay in ciidamada badda ah ee ilaalada kacaanka ay qabteen laba markab kuwaas oo watay calanka tanzaniya labada markab ayaana la sheegay inay tahriibinayeen in ka badan hal dhibic shan milyan oo liitar oo shidaal ah ciidamada hiiraan ee ilaalada xeebaha ayaa si joogto ah ugu dhawaaqa qabashada maraakiib laga leeyahay waddamo kale ayagoo ku howlan tahriibinta shidaalka iiraan kaas oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay kuwa ugu hooseeya adduunka dhanka qiimaha warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa